wayba markii inkuhoreyti deegaanka jaw oo koonfurta kukabeega magaalada gura ee lagu hirgeliyay iskool walbarasho wayna booqasho ka seeday mas-uuliyiin ku tirsan maamulka galmudug aqoon-yahano iyo odayaala kujeeda deegaanka mas-uuliyiintiyo kormeerisiyo uun la dareeran walbarashada deegaanka iyo saadsaatow goobo kale oo ku dareerta horumarka maadaama deegaanka dhowaan dowladiyo galanta ka dhigtay iskoolku oyo walkabaradayan in ku badan afar boqol oo arday wayba macalimiinta iyo ku dalbadeena maamulka galmudug iyo dowlada soomaaliya inio galan kujeysadan horumarka iskuulku waxaa ilaahay nagu ilhaashay ilaahay noo qadaray wati dheer bacdigeed inaan isxilqaanno inaan saxada waxbarasho ka soo muuqanno inaan juhdi bixinno xilli adag waaye maadaama aan deegaanka nahay aan bilaaw waxaan ka dhignay sidii wax naloo qabto inaan labadan qol dhisno labadan qol waa ujeedaan hadda weli qabyadayaa ku jirta miis ma laha kuraas ma laha derbi ma laha waa kulayl waa ujeedaan waxaan codsanaysaa in qolo kasta oo ama soo booqatay ama madax leh ama mucalimiin leh ama wax walba leh inay wax nagala qabtaan waxaan rabaa in halkan fariin ka diro inay dadkan wax u qabtaan maadaama iyagu mas-uuliyadda ay u hayaano lagu leeyahy inay dadka wax baraan farriin bacdigeed waxaan rabaa inaan cid kasta oo arrinkaas qusaydo aan arrintaas ay ka qayb qaataan qaar ku mid ee aqoon-yahanada deegaanka kujeedaya bulshada kale ee reer jaw wayba ankabaaqena iniyo ku qayb qaadaan horumarka ku dareera deegaanka dadka reer jaw waxaan leeyahay hambalyo waxaad soo gaarteen runtii meel qurux badan stage fiican ayaad soo gaarteen in galabta iskuul laga daah furayo deegaankana waa ku faraxsannahay aniga ka maxamed cismaan ahaan waxaan ka mid ahay dadka deegaanka ka soo jeeda waxay ii leedahay muhiimad iyo macno gaar ah in halkan galabta iskuul laga daah furayo waxaan sidoo kale cod dheer ugu diraynaa wasaaradda waxbarashada ee federaalka iyo midda maamul goboleedka galmudugba ayaga ayaa howlahan wax ka qabta waana qeybtoodii iyo howshoodii inay kaalinta ay leeyihiin ay ka qaabtaan oo deegaankan jaw dadkii deegaanka waa qoryaha guryahaas iyo qolalkaas muuqday keeneen in loo sii dhammaystiro deegaanka jaw wayba iyo dadshoyo dadaalka biyahayana siisi issho-e iyo walunkuqobada lahaayeen baahiyo ku jara deegaanka ooyo ku mid ata walbarashada